bulshada kunool deegaanka luqlow ee waqooyiga magaalada kismaayo ayaa soo gebagabeeyey ololo nadaafadeed oo socday muddo laba bilood ah ololaha nadaafadda ayaa waxaa si xisilqaan ah u sameeyey qaar ka mida bulshada kuwaasoo ay sare ugu qaadayeen bilicda nadaafadda deegaanka guddoomiyaha deegaanka maxamed cabdi iftiin ayaa wuxuu ka hadlay ololaha nadaafadda ay qabteen isagoona maamulka dowladda ee jubbaland ka codsaday in lagu caawiyo adeegyada asaasigu ah nolosha insha allahu tacaala maanta waxay noo bilowday ololihii ugu horreeyey ee nadaafadda aad arkaysan saakan aan qabanay muddo wuxuu soconaya dhowr bilood buu hadda socdaa gabagabada saaku ah laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa intan in kasii badan inaan wada doono insha allahu tacaala ma haysano wax la yidhaahdo agab ma haysano gaargacanada ma haysano fargeetooyinka ma haysano badalada ma haysano wax ilaha abuurto aan haysano oo qalab ma haysano oo nadaafadda marka insha allahu tacaala guddoomiyaha degmada iyo madaxda maamulka ee madaxweynaha ugu horreya waxaan ka codsanaynaa inaan siiyaan qalabka insha allahu tacaala aan ku shaqaysano maxaa yeelay boqol iyo konton qof baa qoran ma haystaan fargeeta ma haystaan badal ma haystaan yaamba ma haystaan wax le waxay ku shaqaystaan ma haystaan waxay ku shaqaynayaan gacmahoodii kulli waa arki doontaan insha allahu tacaala beri ama saa dambe iyagoo shaqaynaya yaa arki doontaan marka insha allahu tacaala guddoomiyaha degmada siiba waxaan ka codsanaya inuu noo yimaado uuna soo booqdo marba uu noo imaan jira laakiin waayaha maana arag marka waxaan rajaynaya waxaan codsanayaa marka hore inuu qalabka noo diyaariyo sida gaargacanoo kale badiladoo kale xooshaha kuwada jiro waa dadkii laga soo kaxeeyey guryaha hadda la dhisay hay-ada dhisaysa n r c iyo unicrba marka insha allahu tacaala waxaan u malayn doonaa kolley intaan in kasii badan baa loola ballan qaaday in la korini doono dadkaan iyagun bay u joogaan meesha cid kale u maqna cidna u maqna ceel loo maqadno weeye madaxweynaha iyo guddoomiyaha degmada iyo gudoomiya waxay ka intaba insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa sidii warqsiya badan inagu soo joogaan barnaamijka insha allahu tacaala goob caafimaad meesha innaba ha yaraatee malahan goob caafimaad dhulkii waa haysanaa loogu talagala caafimaadka dhulkii madaarista waa haysanaa marka waxaan ka codsanaynaa in horta naloo sameeya caafimaadka goobtii caafimaadkeed maxaa yeele qof baa xanuunsanaya habeenkii ha aato maalintii aato qof alle qofkii xanuunsan waa in loo qaada kismaayo ama goobweyn waa dhici karta inuu qofka shuumbiyeed ku dhaco ama uu foosho inta lasii badaa wuxuu dhexda ku noqon karaa dhigbaxo kale wuu dhiman karaa marka insha allahu tacaala maamulka ee madaxweyne ugu horreya waxaan ka codsanaynaa in ay noo yimaadaan inay soo gaaraan sida waraqsiyaha badan qalabka ay noo keenan caafimaad ha aato isbitaal ha aato qalabka nadaafadda ha aato intaba insha allahu tacala waan ka codsanaynaa